I'm Nikki Strong, and this is VOA1, The Hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysataan muwjadaha gaagaaban iyo efemiyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeenna v o a somaly com
kulanti wanaagsan dhegaystiyaal waa duhurnimo talaadaha sagaallabatanka bisha sebtembar sanadka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo halka washingtonna ay tahay lixda iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo falastiin axmed iimaan
qodobada aad barnaamijkan idinkuga haynana waxaa kamid ah wiil soomaalida kenya ah oo sameeyey barnaamij tiknolojiyada oo uu waxbarashada uga taageeraya ardayda gobolka waqooyi bari laakiin runta markaa fiirisa xaggana ma dhulkana waqooyi bari internetkana aada ugu yaryahay isticmaalkiisa ama macaamalaha internetkalena khadkii baa ka halaawsan soo maxaa arkaysa ardayda badi inay maaragtay ay ka qaybgelaynin akhriskan iyo maaragtay barnaamijyaha hata socdaan sidaa daraadeed ayaan aan u keenay inaan cashiradii aan u geliyo d v d waxaad kaloo dhegeysan doontaan qaybta labaad waraysi aynu la yeelanay fannaan dhallinyaro ah oo ku dhaqan magaalada guraceel kaalimihii sugaanta ayaana barnaamijka ka marnayn cadaalad dumar uga sito taswiirkaadan dayaxa jeclaysta inaan dul sudo waxaan ka cabsaday darta inay xidigu daman ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida
mas-uuliyiinta dalka griega ayaa sheegay isniintii inay bilaabayaan in ay boqolaal qaxooti ah kasoo raraan jasiiradda lesbos si loo yareeyo dadka isdultuban ee xeryahaasi ku sugan taasoo keentay xiisad ka dhex abuurantay soo galootiga iyo dadka deegaanka ku dhawaad toddoba boqol oo qof ayaa la filayaa in laga soo raro jasiiradaasi oo dhulweynaha kale ee griega la keeno dadka ayaa dooma lagu soo daadgurayn doonaa waxaanay arrintan imaaneysaa saddex toddobaad kadib markii uu dabqabsaday xeryihii ay dadkani soo galootiga ahi deganaayeen qayb kale oo kamida soo galootigan ayaa iyana khamiista lasoo rari doonaa sida ay sheegtay wakaalada wararka ee ana laba kun iyo shan boqol oo qaxooti iyo magangelyo doon ah ayaa la qorsheynayaa in lasoo raro kadib marka ay maraan baaritaanka coronavirus sida ay sheegtay wasaaradda socdaalka dhinaca kalena lix dhalinyaro reer afghanistan ah ayaa loo maxkamadeynayaa inay xiriir la lahaayeen dabkii xerada qaxootiga la qabadsiiyey dhalinyaradan lasoo eedeeyay ayaa dafiray in ay dabkaasi lugku lahaayeen turkiga ayaa shaaca ka qaaday in ay azerbajaan ka taageeri doonto dagaalka ay armenia kula jirto oo ay ka caawin doonto wax kasta oo suuragal ah kadib markii labada dal ee azerbaijaan iyo armenia dagaalkoodii uu galay maalinkii labaad isniintii aynu kasoo gudubnay halkaas oo dhinacyada ay ku dagaalamayaan gobolka lagu murunsan yahay nagorno kharabakh waxaana la sheegayaa in halkaasi uu ka dhasha khasaaro xoogan isniintii ayaa ciidamada armenia iyo kuwa azerbajaan waxay isweydaarsadeen madaafiic xoogan kuwaasoo midba midka kale uu ku eedanayay in dagaalku uu bilaabay axaddii dad kor ka eegaya dagaalka ka socda norgano kharabakh ayaa sheegay in dagaalkaas uu ahaa kii ugu xumaa ee soo mara labada dhinac tan iyo kun sagaal boqol sagaashankii gobolkaas waxaa ku dhaqan dad armeniyiin ah hase yeeshee waxa uu ku yaalaa waddanka azerbaijan kuwaasoo armeniyiinta hadda doonaya inay ka go-aan gobolkaasi guud ahaanba tirada dhimashada ayaa la sheegay inay gaarayso ilaa iyo labaatan halka dhaawacuna uu boqol dhaafay madaxweynaha dalka turkiga rajab dayb ordwan ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in dowladiisu ay taageeri doonto azerbaijan isagoo armeniya ku tilmaamay in ay tahay halista ugu weyn ee nabadgelyada gobolka
halkaad nagala socotaana waa v o a washington dalka kenya waxaa weli xiran iskuullada iyo xarumaha waxbarashada sababa la xiriira xanuunka faafa ee covid -19 iyadoo ay taasi jirto ayay bahda waxbarashadu waxay wadaan dadaallo ay ku rabaan in ardayda ay waxbarashadooda ay sii wataan iyagoo guryahooda jooga cabdinuur cali mahdi oo ah aqoon-yahan da-yar soomaalina ah ayaa dalkaasi kusoo kordhiyey hab tiknolojiyad casri ah oo ardayda dugsiyada sare u sahlaya in cashiradooda ay hal meel ka heli karaan fakarkiisa cusub ayuu uga waramay wariyaheena qadar maxamuud xareed waa mahadsanta walaal runtii markaad fiirisaa wadanka hadda waxa ka socda kenya tacliintii markii maaragtay la istaajiyey macalimiintii iyo iskuuladii maxaa loo bedelay inay maaragtay loo guuray dhinaca digitaalka loo guuray dhinaca digitaalka loo guuray so sida daraaddeed iskuulladii maaragtay awoodda lahaa ama waalidka awoodda lahaa badi maxay u guureen inay marata caruurta khadkale wax laga bara onlineka laga baro online classesna la bilaabo e learning platforms la gala laakiin runta markaa fiiriso xaggana ma dhulkana waqooyi bari internetkana aad ugu yaryahay isticmaalkiisa ama macaamalaha internetlana khadkii baa ka halaawsan so maxaa arkaysa ardayda badi inay maaragtay ay ka qeybgelaynin akhriskan iyo maaragtay barnaamijya hadda socdaan sidaa daraadeed ayaan markii dambe aan u keenay inaan cashiradii aan u geliyo d v d d v d gaas oo ay laptop gashan karaan ama hataa ay d v d play ay gashan karaan oo offline ah oo which means macnaha in khad la-aan haduu khad khadkii meesha dubi jirin waa ina maaragtay si maaragtay ku habboon in loo hagaajiyo waay marka meeqal maada ayaad isugu keenaysaa d v d ga mise dhowr d v d waya cajalada waa dhowr d v d waaye maado walba d v d qabta like form one oo kale waa lix maada lixda maada hal maxay ku wala jiraan d v d kala gooni ah form two sidoo kale form three sidoo kale so waxay ku fiicantay d v d gana maxaa waaye macalin uma baahna markay caruurta ay ay isticmaalayaan waayo cashirkii o dhan ba maxaa loo bedelay videos oo codna la kor saaray waayo oo animations so wax walba maxaa lagu tusayaa sida u dhici lahaa ayaa maaragtay tusaale ahaan lagu tusayo through animations iyo graphic designs iyo infographic marka maadooyinka isugu keentay kuwa ka mid a waxaa ka mid e maadooyinka ugu muhiimsan oo sciences aan aada xoog u saaray maxaa ka mid e biologyga physicska chemistry geography iyo xisaabta iyo ingiriiska oo form one iyo form two aan ku darnay waayo maadooyinka badi history iyo maadooyinka maarata casharada maarata theoryga badi animation kama dhigi kartid laakiin maadooyinka sciences badi ayaa ku haboon in laga dhiga animation marka sidee u sharaxe ma ma buugii oo dhan baad akhrinaysaa oo adaan akhrinaya mise waxaad isticmaalinaysaa teknolojiyadda oo qaab noocee ah sidee u sharaxaysaa
runtii horta waxa d v d-ga ku jiro waa wixii bogta ku jira topic walba ama maado walba sidai bogta ugu qoran tahay topic one ilaa topic u dambe ay ku qoran tahay sida loo sharaxayo maxaa waaye codaa lagu duubay macalina sharaxaya lakiin macalinka ma arkaysid laakiin bedelka macalinka arki laheyd maxaad arkaysaa animations lakiin maxaa laga yaabaa sida maaragtay uu wadnaha u shaqeeya biologiga oo kale wadnihii baa lagu sabirayaa dhiiga dhaqaaqa lagu tusaaya oo infographic ama animations caadiya lagu explain garaynaya wixii oo maaragtay lagu sharxaya adigoo adigoon arkaysa lakiin macalin ma arkaysa marka ganacsi baa ka samaynaysa arrintan dabcan ganacsiga ka suubinaya
marka ma secondaryga keliya mise primarygana waad ku dartay hadda secondary aan dhammaynay primary hadda calaaska shanaad ba hadda yaan wadnaa because waayo imtixaanada badi maxay ka imaadaan calaaska shanaad ilaa calaaska sideedaad marka ma xilligan adag ee koroonaha ee iskuullada ay xiran yihiin baad ugu talagashay mise waa wax xitaa ardadu xilligay doonaan ay heli karaan haddii xitaa xarumihii waxbarashada dalka dib loo furo runtii markaad taariikhiyan a fiiriso dhulka waqooyi bari natiijada kasoo kasoo hirin jirtay weligeed natiijo xun bay iska ahayd programkana program horaan uu soo waday way hataa inta maaragtay koronaha ugu imaanin natiijooyinkan xag ka imaana sanad walba maxaa la dhahaa marka imtixaanadaadka lasoo yeeriyo gobolka waqooyi bari wuu u dambeeya mar waxaa arkaysa iskuol idil oo toddobaatan cunug ee e-da keenaysa waa waa graadka e macnaha waa waxba maba keenin magaciis basuu qore so horaanba anigoo maaragtay kasii kasii maaragtay arrintaa kasii shaqeynaya ba haddana corona imaaday sida og tahayna corona intuu imaanin dhulka waqooyi bari iskuulo badan baa sii xirnayn wajeer kilaxa aan kasoo qaata for example boqol iyo konton ischool oo primary second school jiraan ayaa xirnayn waayo macalimiintii ajnabiga kasoo cararay aamin darad aamin maxaa because of security so markaad fiiriso iskuulladeed sii xirna ayaa corona imaaday hali yaraa sii furnaa wuu sii xiray so barnaamijkan waa barnaamij lagu talagalay covidkan iyo covid kasii horey iyo covid markuu tagaba ina macnaha caruurta ay macnaha casharada ay mar xilli walba ay heli karaan waayo markaad fiiriso waqooyi bari dhibka kasii jira badi markaas weydiisa imtixaanada carurta maxay uga dhacaan number co carruurta silibaska dhaqso ma dhameeyaan wadamada maaragtay amin countiyaashan kale oo kenyada markaad fiiriso maxaa laga yaabaa form four cunuga markuu galo secondta markuu maraya cunuga silibaskii u dhamey macnaha third termkii cunuga maraajic busuu ku jira anaga laakiin maxaa laga yaba imtixaanka beri ah ina maadooyinka badi aad maratay aad dhameynin silibaska maxaa kugu kalifay ama kugu dhaliyey inaad samaysid
runtii waxay horta horaan saan maaragtay mar dhaxasna ku sheegay aniga horaan kuma jirin dhinaca tacliinta laakiin waxaan ka danqaday baahida ka jirta dhinaca tacliinta ciyaalkii oo markay imtixaanka soo baxaan i iska keenaya cunug labiyo toban sano ilaa afariyo toban sano iskuol dhiganaya ayaa arkaysaa oo gareerka ii la imaana iida maxaa waay macnaha adoo lo la jirto haddii magacaada qor lagu dhahaa oo aad qorto ii baa keenaysaa soo niyo maxay ugu dhaliy inaan maaragtay tacliinta aan wax ka qaban maadaama ay waxay iska noqotay wax iska caadiya oo qofnana maaragtay aan u danqanaynin so taas ay igu kaliftay kaasi waxa uu ahaa cabdinuur cali mahdi oo nairobi ugu waramayay waryaheena qadar xareed dhinacii heesahana waxaanu idiin soo qabanaynaa codka qamar suugaani cadcad marugsiito taswiirtaadan dayaxa jalaysta inaan dul sudo waxaan kacabsaday dartaa inay xidigu daman taswiirtaadan dayaxa jalaysta inaan dul sudo waxaan kacabsaday dartaa inay xidigu ku daman xubnaha dulistooda iyo dareenka babiigayal dibnaha xadhay baa ku yidhi adan dadka ku jeclahay xubnaha dulistooda iyo dareenka babiigayal dibnaha xadhay baa ku yidhi adan dadka ku jeclahay intaan dura xididadii uduway injiraha qalbiga intaan dura xididadii uduway injiraha qalbiga hadaan kugu daabaco waxaan degalkaaga digay halkii halkii halkii halkii ugu darocnay uduway injiraha qalbiga intaan dura xididadii uduway injiraha qalbiga hadaan kugu daabaco waxaan degalkaaga dhigay halkii halkii halkii halkii ugu darocnay uduway injiraha qalbiga intaan dura xididadii uduway injiraha qalbiga hadaan kugu daabaco waxaan degalkaaga dhigay halkii halkii halkii halkii ugu daracne samadan ku dayay wadaba markaani siri daruur qarsan ka baqay dawooy magacaaga bilan dhulka damcaynan ku qoro erkiyo samadan ku dayay kodabac markaani siri daruur qarisan ka baqay kaxeel fagurban la tumay daabubita wuxuu ku yidhi ku dartay hay cila
toddobaadkii hore waxaad barnaamijkeena dhallinyarada ku dhegaysateen waraysi aynu la yeelanay anwar xuseen maxamed anwar yare oo ah fanaan dhallinyaraha oo ku dhaqan magaalada guraaceel ee gobolka galgaduud qaybta labaad ee waraysigan waxa uu fanaanku uga hadlaya heesihiisa iyo sida uu u arko fanka xilligan waxaa u warramay wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane oo dhowaantan halkaa bouqday waxaa jiray hal hays oo aa qaaday aniga oo qisadeeda hataa iigu dhacday oo ereyadu oo iigu sharfay oo ii sameeyey abaan weyn oo layidha cabdiraxmaan sheekh axmed cabdiraxmaan gaas oo kooxda qayldaan ka mid a muusigana uu tumaayey c d caliwinkey nin saaxiibkeeya oo video multimedia ahna uu codka dube oo layidha ustaad injineer maxamed wardi heestaas oo magaceedu ahaa gocasho weliba abwaanka qisada aan uga sheekeeyey qisad jacayl oo ahayd oo mataqaana gabaraan isjeclayn muddo dheer oo kadibna calaf uuna kala geeyey marka heystaas ugu horreed heys aan qaado anugu gadgadoonka waayuhu ilaa wa iskuraayo wa isgaraab socdaayo harka labahada geliniyo godcodkiyo cadadaba gadgadoonka waayuhu ilaa wa isguraayo wa isgaraab socdaayo marka labahada geliniyo godcodkiyo cadadaba naftu gocosho badana gabadhay jeclaydo dooqo alaanu guud suray haddii caalafka geeyo nin kale heta guursaday naftu gocosho badana gabadhay jeclaydo dooqo alaanu guud suray haddii caalafka geeyo nin kale heta guursaday aanay samir gudoonto gayaanka kale dadan midu gacan la noqoto galgalashada habeenkiyo igaadayso gocoshada aanay samir gudoonto gayaanka kale dadan midun gacan la noqoto galgalashada habeenkiyo igaadayso gocoshada xiisihii guyaal badan gaadadayda jiife gaawaha u culi jiray hadduu ibaha gurursho gaaxdihiisu eber tahay xiisihii guyaal badan gaadadayda jiife gaawaha u culi jiray hadduu ibaha gurursho gaaxdiiisu eber tahay
qof qoyskaada ka mid ah oo fanaan ah oo aad uga dayatay ama gabyaa ah ma jiraa Eh, may ma jiro eh, cid oo hibo hidaraac ma ahan keyga fankeyga Eh, waa iskuday aniga aan sameeyey iyo hobbi aan lahaa oo aan runtii juhdi iyo dadaal aan geliyey waan isku arkay hibo hibadaas macnaha inay xoogaa igu jirto laakiin family cid aan kaga dayday oo ama abwaan ahaa ama maloxan ahaa ama fanaan ahaa iyo faamiligay ka mid a may jirin laakiin anaha iskay igu dhasha fankaas Een, anwar waxaa tahay nin dhallinyaro ah oo fanka ku cusub haddana hibe leh Een, waxaa jirto dhallinyaro kale oo sidaadoo kale fanka aad u xiiseeya bal ka waran dhallinyarada iyo fanka xilligan sida uu yahay runtii fanka soomaaliya wuxuu soo maray maraaxil badan Ee, fankii hore oo ahaa fan udubdhaxaad dhaqanka u ah ayaan horta marka hore taageersanaa aniga Ee, fankan cusub fankii dhexan ugu roonaa laakiin fankii hadda u dambeeyey oo dhallinyaradu heesaha bilaa macnaha ay qaadayaan oo wax xigmada aysan ku jirin waxaan dhihi lahaa abaaniinta ereyada macquulka sameynaya oo xigmada ku jirta inay la tastaan islamarkaana ay la kaashadaan inay ereyada u sameeyaan naaxiyada u sameeyaan dhaqanan waxaan kugu daraa anigu fanka wax xirfada imaahan keliya wuxuu ahaa hobbi aan leeyahay oo aan dhallinyarada saaxiibadeeya aan ku madadaalino oo keliya wax xirfada uu iyahay fanku maahan aniga
ugu dambeyn ma ma jeceshahay inaad sii wado mise sidaa hadda sheegayso oo hobbi uu ku yahay oo aadan shaqo ka rabin inaad sii wado ma jeceshahay
maya anigu keliya waa iskaga madadaashaa dhallinyarada saaxiibadeena oo markay soo wacaan oo fanaaniinta ah naaxiyadda waa la totoosiyaa waana u sameeyaa laakiin hadda aniga xirfad oo aan ku talagalaayo oo aan sii wadaayo fanku ma ahan kaasi waxa uu ahaa fanaan anwar yare oo u warramay xuseen xasan dhaqane markana kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha waxaa inoo hayaa cabduqaadir maxamed mursal samakaab
aan ku bilowne kulamo ka tirsan horyaalka ingiriiska ee premier leaga ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray kulamadaas oo uu ka mid ahaa kii u dhexeeyey kooxaha liverpool iyo arsenaal oo ciyaaray kulanka ugu xiisaha badan ee toddobaadkan labadan kooxood oo ka mida kooxaha ugu waaweyn ee horyaalka ingiriiska ayaana isku hirdiyey kulankoodii ugu horreeyey ee xilli ciyaareedka oo isaga horyimaadaan ciyaartan oo ka dhacday garoonka kooxda liverpool ayaana ahayd mid ku dhisan weerar iyo weerar celis waxaana gool la hormartay kooxda arsenaal kadib markii uu shabaqa liverpool soo taabtay ciyaaryahan alexander olagaseta daqiiqadii shan iyo labaatanaad kooxda liverpool ayaana jawaab adag ka bixisay isla qaybtii hore ee ciyaarta kadib markii ciyaaryahan sadio mane uu isna soo taabtay shabaqa kooxda arsenaal isla qaybtii hore ee ciyaarta ayaa kooxda liverpool waxa ay mar kale soo taabteen shabaqa kooxda arsenaal kadib markii uu gool u dhaliyey ciyaaryahankooda garabka daafaca uga ciyaara ee robertson qaybtii dambe ee ciyaarta ayaa kooxda liverpool waxa ay la timid goolkeedii saddexaad waxaana u dhaliyey ciyaaryahan diego jota oo u dhashay dalka bortuqal kaas oo ay u ahayd markiisii ugu horreysay ee uu safto kooxda liverpool islamarkaana u dhaliyey goolkiisii ugu horreeyey diego jota ayaa usoo kala ciyaaray kooxaha atletico madrid f c borto iyo wolverhampton haddana waxa uu ku biiray kooxda liverpool ee kubadda cagta ciyaartii u dhacaysay labada kooxood ee arsenaal iyo liverpool ayaana kusoo gabagabowday saddex gool iyo gool oo ay guusha ku raacday kooxda liverpool liverpool ayaa guushii saddexaad ka gaaraysa horyaalka premier leaga saddexdii ciyaarood ee la ciyaaray iyadoo muujinaysa sida ay u tahay koox difaacan karta horyaalka premier leaga toddobaadkii hore ayay kooxda liverpool ka soo badiyeen kooxda kubadda cagta ee chelsea taas oo niyad wanaag sii siinaysa maadaama ay ka badiyeen laba ka mid a kooxaha ugu waaweyn ee horyaalka premier leaga kooxda astonvilla ee kubadda cagtana waxa ay saddex gool waxba uga badiyeen kooxda fulham ee kubadda cagta kulan ka tirsan horyaalka premier leaga oo habeenkii xalay ahaa ay isaga horyimaadeen dhinaca iyo dalka talyaanigana kulan ka tirsan horyaalka seere-aaga ee kubadda cagta dalkaasi ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray kaasoo u dhexeeyey kooxaha bolonya iyo barmakalshiyo kooxda bolonya ayaana afar gool iyo eber kaga badisay kooxda kale ee baarmakalshi oo isaga horyimaadeen habeenkii xalay kulan ka tirsanaa horyaalka seere-aada dhinaca iyo dalka sbeinna laba kulan oo ka tirsan horyaalka laliga ee kubadda cagta dalkaasi ayaa caawa la ciyaarayaa kulamada caawa dhacaya ee horyaalkaasi ayaa waxaa ka mid ah kuwa u dhexeeya kooxaha real sociedad iyo valencia iyo kooxda gataaf oo la ciyaari doonta kooxda real batis labadaasi kulan ayaana caawa oo talaado ah laga ciyaarayaa horyaalka laliigaha ee dalka sbein dhinaca iyo dalka ingiriiskana kulan ka tirsan koobka karabaw kaab ayaa caawa waxaa isaga hor imanaya kooxaha tottenham iyo chelsea oo ka wada dhisan magaalada london ee dalkaasi ingiriiska labadan kooxood ayaa kulankooda mar kasta waxa uu yahay mid xiiso badan maadaama taageerayaasha labada kooxoodba ay degan yihiin magaalada london waana mid ka mid a kulamada ugu adag ee kooxaha ka dhisan magaalada london ay ciyaaraan labadan kooxood ayaa sidoo kale bandhig aan wanaagsanayn kusoo bandhigaya kulamadoodii ugu horreeyey ee horyaalka premier leaga iyagoo guuldarrooyin iyo barbaraba la kulmay wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
dhinaca iyo heesaha ayaanu jallaacaynaa kusoo dhawaada heestan
ayaana dhegaystayaal ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo intaan mar kale galabta afarta kulmi doonana waxaanu idinku dhaafaynaa nabadgelyo
Really?